wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabelle ayaa jowhar kusoo gabagabeysay kulanka wadatashiga farsamada waxbarashada hirshabelle kulankani oo socday muddo saddex maalmood ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa tayada waxbarashada iskuulada iyadoo kor loo qaaday waxsoo saarka ardayda qaar ka mid ah maamulada iskuulada oo ka qayb galay kulankan ayaa bogaadiyey wasaaradda waxbarashada hirshabelle iyagoo dhinac kala sheegay waxyaabaha ay ka faa'iideen inta uu socday kulanka kulankan wadatashiga farsamada waxbarashada hirshabelle sanadka hore lagu qabtay gobolka hiiraan sanadkaana aan ku qabanay ee wasaaraddu noogu qabatay degmadan jowhar aad iyo aad ayaan ugu faa'iidnay kulankan oo soo socday saddex maalmood waxyaabaha lagu soo qaatayna wax aad iyo aad u faa'iido badan waaye taasoo annaga haddii aan nahay maamulayaasha iskuullada wax badanna aan kaga faa'iidaysanay warbixinna kala duwanna laga soo dhiibay sida guddoonka waxbarashada ee gobolka guddoonka waxbarashada ee degmada agaasimayaasha qaarkood wax badan ay kasoo dhiibteen runtii wax badan ayaan ka faa'iidnay traininkan ama seminaarkan maanta la qabtay waxa aan ka kororhsannay waxyaalo badan badan badan badan oo shalaytoo aanan haysan waxaa nooga ilbaxay waxyaalo badan badan badan shalay aan ka dugnayn oo indhahayna ka dugnayn waxaa nooga baxay waxyaalo badan badan badan oo dugsiyeyna iyo ardadayna aan ku horumari karno waxaan jeclaan lahayn sanadkan waa aragnay saad noogu sheegtayna hiiraanna waa laga qabtay ayaa tirahdeen halkaanna waa laga qabto hadda annagaaba dhex joogno waxa aan fikirkayna ah ama saan qabno ama dugsiyada maamulada dugsiyada iyo waxbarashada qaybka ay taane inaan iskala qayb qaadano wax wey ahayd waxaan ahaydna waana keenna waana ka faa'iidaysan waxaan jeclaan lahayn inay nooga ekaan maanta iyo saacadahan barnaamijkan ama kulankan wadatashiga farsamada waxbarashada hirshabeelle ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ugu socday saddexdii maalmood oo maanta jimcaha ay ugu dambayso waxaa laga faa'iiday yacni waxyaabo fara badan aqoon ayaa lasdhaafsaday casharo ama lagjarrona waa laga bixiyey marka arrintaasu arrin aan aad ugu faraxsannahay waaye waa soo dhawaynaynaa haddaan nahay bahda waxbarashada in mar kastaba wasaaradda ay nala garab taagan tahay ay ka shaqayso baahida iyo horumarinta dugsiyada ee gobolka shabeellaha dhexe aamiin mukhtaar axmed agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabelle oo soo xiray kulankan ayaa kula dardaarmay maamulada iskuulada in ay horumariyaan waxsoo saarka iskuulada runtii keliya ma noqon doonto inuu halkan ku ekaado waxaan rabnaa inaan qabanno markasta degmooyinkan ku qabanaa shirarka nuucana laakiin waxaan rabnaa inaan qabanno sanadkan shirweynaha waxbarashada dowladda hirshabelle oo dhammaan aan isugu keenayno dadka ka soo jeeda deegaanadane ehelka u ah waxbarashada maamulayaasha macallimiinta iyo bahda waxbarashada guud ahaan si aan uga tashanno ayaha waxbarashada dowladda hirshabelle halka ay hadda joogto iyo halka ay kasii anba qaadi doonto sida shirka aan ku caddaynay waxaa jiro sharciga iskuullada gaarka loo leeyahay iyo iskuullada babliga ay dowladda gacanta ku hayso waaxda waxbarashada tooska ah iyo adeegyadeeda kala duwan way soo diyaarisay sharcigaas wuxuu hoos yaallaa wasiirka wasaaradda waxbarashada asagaa review ku hayo haddii wasiirku uu saxiixana waxaan dhaqan gelin doonaa sharcigaas hadduu ilaahay hudala ka raali noqdo sharcigaas wuxuu iskuullada u kala saarayaa a b c d hadba sida iskuulka uu yahay dhismihiisa infrastructurale environmentiga uu ku yaallo iyo qualitiga uu leeyahay iskamana dhihi doonno iskuulka inaan magac hebel e aan siino waxaan samayn doonaa assessmenti meelo kala duwan taabanayo managmentiga maamulka qualitiga macallimiinta ardayda naftooda egra an egma environmentiga naftiisa waan fiiri doonaa wixii ka soo baxoon wuxuu ku qaadan doonaa indicatorskaas gradeka uu qaadanayo